جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka subaxa ee idaacadda islaamiga al andalus qodobada aad ku maqli doontaane warkeena subax waxaa ka mid ah qaraxyo khasaa'ir lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya maamul goboleedka gaala raaca ah ee somalilan ayaa ku faanay in maamulka sahyuuniyadda yahuudda uu dhawaanka heli doono aqoonsi buuxa qoysas ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbax ay kaga cabanayaan dhulboob xoogan oo ay kala kulmeen kooxda ridada soomaaliya majalad ka soo baxda dalka maraykanka ayaa daabacday maqaal ku aadan quuska ay gaalada caalamku ka muujinayaan masiirka kooxda ridada soomaaliya wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa duuro sharci ah usoo gebagabaysay uulaadda iyo mas-uuliyiinta makaatibta ee degmooyinka wilaayadaas sidoo kale warkeena subax waxaad ku maqli doontaan xalqadda koowaad ee taxanaha cusub ee diin la-aan aan loo haynin dowladdii abibakar
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax axadda taariikhduna ay tahay afarta jamaadul awal sannada kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan qaraxyo khasaa'ir lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho ayaa lala eegtay gaari ay la socdeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana jira khasaaro soo gaaray cadowga sidoo kale qarax ka dhacay deegaanka weydow ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah maamul goboleedka gaala raaca ah ee somalilan ayaa ku faanay in maamulka sahyuuniyadda yahuudda uu dhawaanka heli doono aqoonsi buuxa sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo nuur cali warsame abuushayba dowlado u badan kuwa reer galbeedka oo si toosa uga qayb qaadanaya duulaanka shisheeye ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya ayaa xusul duub ugu jira sidii aqoonsi buuxa loo siin lahaa mid ka mid ah maamulada ishaaradiriirada ah ee ka jira dalka soomaaliya shabakadda middle est afar labaatan ayaa daabacday warbixin ay ku sheegayso in maamulka ashaalardirirka ee isku magacaabay somalilan uu wakhti aan fogeyn aqoonsi ka heli doono dowlado ay ka mid yihiin maraykanka ingiriiska iyo imaaraadka carabta mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dabadhilafka ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa ayaa middle east afar labaatan u sheegay in kayaanka sahyuuniga iyo imaaraadka carabta ay safka hore uga jiraan dowladaha gadaal ka riixaya in aqoonsi rasmi ah la siiyo maamulka ashaalardirirka ee somalilan sida wararku ay sheegayaan cabdiraxmaan ciro oo ah hogaamiyaha maamulkaasi ayaa u ballanqaaday madaxda maraykanka iyo imaaraadka carabta inuu u saxiixi doono waxa loogu yeero heshiiska abraham oo ah mid lagu caadiyeynayo cilaaqaadka yuhuudda islamarkaana lagu abuurayo ra'yul caam cusub oo caalamka lagu tusinayo in wax cadaawad ah aysan ka dhexayn gaalada iyo muslimiinta middle east afar labaatan ayaa warbixinta ay qortay oo ku soo gebagabaysay in hogaamiyaha maamulka isku magacaabay somalilan uu maxamed bin zaa'id madaxweynaha nidaamka daaquudka imaaraadka carabta ka helay fariin sheegaysa in la aqoonsan doono bisha disembar ee sannadkan laba kun shan iyo labaatanka mahadsanid abuushayba qoysas ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbax ay kaga cabanayaan dhulboob xoogan oo ay kala kulmeen kooxda ridada soomaaliya marwaan maxamed ayaa si anba qaadaya dad caraysan ayaa isku soo bax ka sameeyey xaafadda xeer kalluun ee magaalada muqdisho halkaasoo horey kooxda ridada soomaaliya ugu boobtay dad shacab ah oo degan ah xeer kalluun waxay ka mid ahayd dhulalka ay boobtay kooxda ridada ee uu hogaamiyo murtad gurgurte dadka shacabka ah ee guryahooda horey u dumisay kooxdaasi ayaana isku soo bax sameeyey waxay siteen boorar ay ku qoran yihiin ereyo ka dhan ah boobka dhuleed ee lagu sameeyey dadkaasi ra'yidka ah waxayna qaarkood fiiqdeen jingado ay kooxda ridada ku wareejisay dhulalkaasi iyaga oo warbaahinta la hadlayey ayaa sheegay in dhulalkooda xoog looga dhacay kooxda ridaduna ku wareejisay shakhsiyaad wasiiro iyo ganacsato ah taasina ay si adag uga soo horjeedaan cayaashii laga barakiciyey xaafadda kalluunka saqar dhexe oo habeennimo si arxandarro ah ayaa loo barakiciyey welina kama ayna tegin gurigoodii waa ay taagan yihiin waa u taagan yihiin har iyo habeen ayaan u taagannahay guryahaas annagaa xaq u leh nala kama laha waxaa naloo dhacay waa ganacsato waa shakhsiyaad oon hebel iyo hebel iyo hebel aan dhihi karno oo qaybu wasiirro yihiin oo qaybu baarlamaanka ka tirsan yihiin ayaa naloo dhacay mana ka raalli ahin mana yeelayno mana qaadanayno weliganna ma aanaan arag dawlad dadkeedii shacabka ahayd barakicinaysa cagaf ka daba wadata ma aanaan arkin weliganna ma aanaan arkin kamaa yuhuud iyo falastiin oo kaleeto weliganna ma aanaan arkin ummaddan si ha loo dhigo dhan loo bixeeya male qaybaa isbitaalaadka ku jirto oo maalinkii la dumiyey iyo maanta inta ka dhexayda siddeed bilood aa dad wuxuu yaallaa isbitaalka naxdintii ay ka naxeen saqda dhexe asoo iska hurdaa lagu garaacay guriga oo degganaay ka guuraana la yidhi sagaal shacbinim intilna loo yimid dhan oo waxaa lagu qabanaa guud dhan guudna laguma qaban shakhsiyaadaa la siiyey shirkadaha la siiyey sagaal saaxibinim intilna loo yimaado oo xerataraarna lagu sameeyo ciidan meel deganoo waxaa la arki jiray sagaal saaxibinim la weeraro oo la jafo ee dad hurdaayo oo rayada oon wax hubay oon hubaysnayn oo sagaal saaxibinim loo soo daadanayo ma aanaan arkin kooxda ridada murtada gurguurta ayaa astaan u noqotay boobka dhulalka danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay waxayna bilooyinkii u dambeysay sii kordhisay oo dhulboobka ay ku heysay shacabka ku dhaqan caasimadda muqdisho mahadsanid marwaan majallad ka soo baxda dalka maraykanka ayaa daabacday maqaal ku aadan quuska ay gaalada caalamku ka muujinayaan masiirka kooxda ridada soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo cabdulqaadir maxamed rabbaani majalladda caalamiga ah ee time magazin ee laga leeyahay dalka maraykanka ayaa sheegtay in mujaahidiinta al-shabaab ay kordhiyeen howlgalladooda ka dhanka ah silibiyiinta iyo murtadiinta iyadoo dhanka kale uu cirka isku shareeray khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhex oloosan kooxda murtadiinta soomaalida majalladdu waxa ay sheegtay xilli dalalkii maalgelin jiray duulaanka salibiga ah ee lagu soo qaaday dalkeena muslimka ee soomaaliya ay bilaabeen in ay muujiyaan daal dhaqaale iyo dulqaad la-aan dhanka dagaalka ah kadib markii uu fashilmay mashruucii ay muddada badan ka wadeen dalkeena muslimka ee soomaaliya majalladda oo soo xiganaysa dadka ka faalooda arrimaha soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in marnaba aanay suurtagal ahayn go-aanada uu xasan baahane ka qaatay arrimaha doorashada xaaladuna ay haatan qarka u saaran tahay in ay isu beddesho gacanka hadal dhex mara xukuumadda taagta daran iyo siyaasiyiinta mucaaradka time magazin ayaa waxay xustay in kooxda ridada soomaaliya ay la rafaadsan yihiin hoos u dhac weyn oo ku yimid dhaqaalihii ay ka heli jireen dibadda gaar ahaan maraykanka maadaama miisaaniyaddoodu in ka badan laba meelood saddex meel ay ku tirsanayd lacagaha dalalka shisheeye warbixintu ayaa waxay tibaaxday awoodda iyo saameynta ballaaran ee ay mujaahidiintu ku leeyihiin gudaha caasimadda muqdisho iyadoo tusaale usoo qaadatay howlgalkii barakeysanaa ee geesiyaasha towxiidkae dhowaan ku beegsadeen taliska ugu weynay sirdoonka nisa ee godka jilacow sidoo kale majalladan laga leeyahay dalka maraykanka ee time magazin ayaa ka dhawaajisay in madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud uu dhowr jeer ka badbaaday iskuday dil oo ay mujaahidiintu la damacsanaayeen si ay kaga takhallusaan oo marar badan oo kala duwan ka dhacay gudaha muqdisho taasoo quus sii gelinaysa xaaladda amni xumo ee ka jirta magaalada muqdisho ugu dambayntiina rajaxumada ku habsatay kufaarta caalamka iyo kuwa maxalliga ah ayaa si weyn isu soo taraysa tan iyo markii mujaahidiintu ay ka dhawaajiyeen howlgalladooda jihaadiga ah ee ay ku dhiig bixinayaan mactableyda duulaanka salibiga ah ku soo qaaday dalkeena muslimka ah ee soomaaliya mahadsanid rabbaani wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa dowlad diini ah usoo gebagabaysay wulaadda iyo mas-uuliyiinta makaatibta ee degmooyinka wilaayadaas cabdiqani moxamed ayaa warbixinta warkaas inoo haya bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada tabin toos ah oo aan idinku soo samayn doono xaflad ballaaran oo gabagabo ah dowro muddo shan iyo toban maalmood ah u socotay mas-uuliyiinta degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan taas oo intii ay socotay ay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah munaasabadda waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan hoggaanka dhaqanka iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socday qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ee ugu horreyn waxaan soo dhoweynayaa sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekhana kusoo dhowow warbaahinta islaamiga ee andalus walaalka cabdiqani aad baad u mahadsan tahay adiga iyo guud ahaan bahda iclaamka iyo dhammaan marti sharafta kala duwan oo qiimaha badan oo nala soo mushaarakaysay xafladda qiimaha badan sida kuu muuqato horeyna aad u xustay waxaa meesha isugu yimid horta waa anwaac kala duwan hadda dadka faa'iidaya maanta oo meesha jooga laakiin cidda ay muhiimaddu ahayd waa mas-uuliyiintii maamuladii dhammaan wilaayada islaamiga hiiraan qaybahooda kala duwan waa mashruuc weyn waa barnaamij loogu talagalay horeyna u dhacay qaybo badan oo ka mid ah wilaayaad sida noogu qoran boorka waxaad arkaysaa inay tahay dafcadii shanaad waa macadkii weynaa ee mucaawiyata ibn abi sufyaan loogu talagalay in kawaadirta lagu diyaariyo ama wilaada lagu soo dhiso annaga nasiib baan u yeelanay aad baan ugu faraxsannahay ee dhegaystayaal welina waxaan ku guda jirnaa tabinteenna tooska ah oo aan idinkaga diyaarinay gabagabada xafladda dowladda mucaawiyata ibnu abi sufyaan ee waxaa markan eegi doonaa ee dhanka iyo marti sharafkii ka yimid qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ee waxaana soo dhoweynayaa sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ah ee gedo ee sheekhana kusoo dhawow idaacadda islaamiga ah ee alandalus jazaaka allahu khayran xafladdan waxay ii leedahay misaayaad gaar ah waxaan arkayaa runtii yacni hore ukac iyo tillaabaqaad wanaagsan oo ay waxa weeyaan qaaday walaayadu gaar ahaan waxay indhahiga qabanayeen rag aad iyo aad loo diyaarshay aqoontoodana fiican tahay majaalka looga talagalan si fiican u gudanayay hadday tahay dacwiyan majaalkooda kala duwan hadday tahay wixii looga talagalay ahaa dadkii asxaabul macruufka iyo mukarka joojinayay qaabka waxa weeyaan ay u khidaabayeen dad xamaase leh baan arkaya marka dowladda waxaa la dhihi karaa dowlad masaayaad badan la weeye wakhtiga ay socotay iyo runtii iyo wakhtiga waxa weeyaan yacni laga laga gudbiyey majro fiican wey kala duwan tahay guud ahaan ayaa leedahay jazaak allah khayr markan waxaa ii muuqdaa ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guud ee beesha gaaljecel oo ka mid ah ee marti sharafkii munaasabadan ka soo qayb galay ee sheekhana soo dhowow warbaahinta islaamiga ah ee alandalus ku soo dhowow jazaak allahu khayran dowladdan iyo muhiimadda ay leedahay xaqiiqatan waa mid muuqato waxay muhiimad u leedahay qof kasta oo iimaan leh oo caqiida loo diin leh waxay muhiimad u leedahay ummadda muslimka ee soomaaliyeed waxay muhiimad u leedahay gaarsiinta dadkeenna ilaahay tabaaraka wa tacaala tawxiidka diintiisa waa mid si khaas ah qabaa'ilka muslimka ee soomaaliyeed ee degmada islaamiga hiiraan si godob u taabanayso waa dadkoodii iyo wiilashoodii ilaahay kitaabkiisa ku maamulayey maanta la isugu keenay in la dareensiiyo mas-uuliyadda ay ummadda u hayaano iyo dhagaraha cadow dadkooda inay kala dagaalaan marka waxaa la dhihi karaa waa dowro faa'iido badan leh saaxada laga dareemi doono insha allahu tacaala aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guud ee beesha gaaljecel ee markana waxaan soo gaarnay gebagabada tabinteenna ku aadaneed munaasabadii ee lagu soo gebagabaynayey dowradii u socotay mas-uuliyiinta degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ee markana waxaan eegi doonaa dhanka iyo dalabadii dowrada ka faa'iidaysatay ee ugu horreyn waxaan soo dhaweynayaa ee mid ka mid ah ardayda ee soo dhawo walaalka waa dhowahay walaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu ee walaalka halkan maalmihii lasoo dhaafay dowro ayaad ku qaadanayseen ee juhdi badan ayay idin gelisay ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ee duruus kala duwan ayaana halkan ku qaadateen ee maxay tahay waxyaabaha idinla gudboon ama tallaabooyinka aad qaadi doontaan markaad ku laabataan ee shaqooyinkiina gaarka ah insha allahu meeshaan waxaa ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ku mahadsan waa ka faa'iidaysanay dowro aad u qaymo badan wakhtigeedana yaraa cilmiga aan mataqaanaa xambaarnina badnaa ayaan ku qaadanay ilaah baa ku mahadsan insha allahu haddii aan mataqaanaa ku laabanna meelihii makaanadii loola cayoomin insha allahu waxaan mataqaanaa ballanqaadayna inaan gaarsiino ummaddii naga dambaysay ammaanadii noola dhiibina si noola amri aan u gudun insha allahu ilaahay aan mataqaanaa inaan ka baryayna inuu nagu garab galo aad baad u mahadsan tahay markan aan soo dhoweeyo walaal kale oo ka mid ah ee raggii dowlada ka faa'iidaystay waa dhowahay walaal bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam waxbarashada shan iyo tobanka maalmood meesha nooga socotay ama macadka meeshana lagu soo gebagabeeyey waa shan iyo toban maalmood oo u dhiganta shan bilood xagga waxbarashada marka la fiiriyo ama maalmuhu waxay ahaayeen shan iyo toban maalmood oo keli ah wax lagu daraaseeyey wax lasoo koobi karo ma ahayn aad bay u fara badnaayeen rabbi subxaana wa tacala ayaan uga mahad celinaynaa annaga marka waxaana saaran juhdigii nala geliyey inuu naga muuqdo ayaana saaran dacwadii waa nala ka gutay waana la soo gaarsiiyey allah subxaana wa tacaala wixii nabigiisa caleyhi salaatu wasalaam uu soo gaarsiiyey ayaa inta nala ku soo gaarsiiyey ugu dambayntiina waxaad ku soo dhowaataan xalqada koowaad ee taxanaha cusub ee diila-aan aan loo haynin dowladdii abibakar suheyb cabdulaahi ayaa sii ambaqaadaya warbixinta warkaas
ألحان عجاب عجاب يغنيها مع الحبر الكتاب تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب وأفصحت الفعال عن النوايا وللأفواه قد ثغرت ذئاب أحق حقا يا بني قومي غواكم وأغراكم سلامهم الكذاب إليكم يا بني قومي رسالة وفي أحضانها
tan iyo hanaqaadkii islaamka saldhigashadiisa ilaa uu ka noqday dowlad leh tiir adag oo gundheer waxay fitantu iyo mixantu ahaayeen kuwo isdaba guuraya oo hadba dhinac ka soo gala mujtamaca muslimka ah ayna kaga soo kabtaan muddo kooban balse waxaa jirta daahiro halis marle arag ah oo curyaamisay kobiciisa iyo cududiisa waana tan riddada amba diinka baxa taas oo horay loogu keediyey safaxaadka taariikhda kolkaas uu allaah ummaddan u soo saaray hoggaan hal adeeg ku suntan oo leh casiimo sida buuraha oo kale iyo iimaan gundheer kuna badbaadiyey diinkiisa iyo dadkiisa
قد ثغرت ذئاب أحقا يا بني قومي غواكم وأغراكم سلامهم الكذاب إليكم يا بني قومي رسالة وفي أحضانها نشر العتاب
kadib geeridii nebiga sala allaahu calayhi wasallam ayay markii ugu horaysay ummaddu ku soo baraarugtay daahiradan ugubka ah markaas oo shayddaanka iyo atbaacdiisa ay moodeen inuu dhammaaday casrigii islaamka lana soo gaaray wakhtigii la wiqi lahaa waxaana islaamka dib kaga laabtay oo ridoobay qabaa'ilo fara badan oo carbeed kuwaas oo gebi ahaanba kala dhantaalay midnimadii ummadda kana xuubsiibtay dowladdii uu nebi moxamed sala allaahu calayhi wasallam dhidibada u taagay iyo waxyigii lala soo saaray in kasta oo ay ahayd musiibo gelgishay muslimiinta haddana wuxuu allaah ku dabarajaray kuna suuliyey gacanta mid ka mid ah cudammadeeda waa khaliifkii koowaad ee islaamka iyo waayeelkii muslimiinta sayidinaa abuubakaru sadiiq allaah ka raali noqdee kaas oo dib u soo celiyey midnimadii ummadda diinkana dib ugu soo celiyey kuwii ka ridoobay markaas oo ay dib u kabatay dowladdii islaamiga ahayd allaahna uu sababtiisa kaga badbaadiyey aafo iyo diinkabax saamayn ku yeelan lahayd jiilasha soo socota
حنانيكم فقد لاحت نوايا فخلوا الذل قد كشف النقاب تسلى الكفر في هتك العذاب
quruun dheer kadib wuxuu waayuhu socdo ayaamuhuna isguraan waa tan daahiradaas oo dib u soo noqotay weliba iyadoo ka xun kana daran sidii hore aamusan una faafaysa sida dabka oo kale gashay guryihii muslimiinta ka gudubtay qaarada iyo waddammo herjiilkeeda ay ku daraasayaan iskuullada iyo jaamacadaha waana waaqac xanuun badan oo beddelay dhinac kasta oo ka mid ah jawaanibta nolosha ee muslimiinta haddii ay ahaan lahayd akhlaaqdooda habdhaqankooda waxbarashadooda iyo wixii la mid ah waase riddadii oo dib u soo noqotay balse nasiib xumo aan markaan abuubakar loo haynin
musiibada maanta jirtaa waxa weeyaan casrigan aynu nool lahay waxa weeyaan riddadii baa waxay noqotay wax la qabatin oo dadkii aanay u kala soocnayn qowlkii iyo ficilkii iyo ictiqaadaadkii intiiba intoo lala jahro ayaa la faafinaya oo mabaadil laga dhigay usuul laga dhigaya qawaacid laga dhigay bal axsaab iyo jamaacaad lagu asisay waana masaa'ibka casrigan maanta aan joogno culimmada mufakiriinta ee ducaadda ee casrigan abuuxasan annadawi risaale yar ayuu qoray oo ciwaan uga dhigay riddatun walaa abaabakr yani casrigan isagoo suuraynaya inay ridda jirto weliba ridda jaamixa laakiin abuubakarkii ummadda kusoo dabaali lahaa islaamnimadooda inaanu oolin
سلامهم الكذاب إليكم يا بني قومي رسالة haddii allaah raalli uu ka noqdo waxaan taxanahan ku faaqidi doonnaa diinkabaxa xargaha goostay ee maanta la nooshahay ummadda muslimka ah iyo sida jaahiliyada casriga ah ay u rogtay ummadda heer riddadu ay noqotay mid caadi ah mafaahiimtu isku dhex yaaceen kan gaaloobay uu si aamin ah noogu dhex nool yahay cadowgu uu noqday saaxiib saaxiibkuna uu noqday cadow ummaddiina riddada ay u aragto horumar iyo cadow kadib markii cuquusheeda la beddelay
إليكم والأسى والحزن ماثل على الأطلال وكتست الشعاب si aan wax badan uga ogaanno mowduucan waa inaan marka hore dib ugu noqonnaa taariikhda oona siinaysa duruus iyo cibar ahna wehelka jiilka nool markaasi haddaba sidee ayay ku bilaabatay daahirada riddada maxaa u sabab ahaa wadiiqa nooce ah ayay hoggaankii dowladdii islaamiga ahayd u mareen xalinteeda waxaa ugu horayn su'aalahaas inooga jawaabaya sheekh xasan takar xafidahullah ilaahay rasuulkiisa markii ilaahay oofsaday carabtii aqlabkoodii waa ay ridoobeen reer baadiyaha ahaa ama acraabta ahaa ilaahina subxaana wa tacaala reer baadiyaha waa uu tilmaamay markii horeba aayaadkiisa bayinaadka ah alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqan wa ajdaru anlaa yaclamu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuulih ayaa ilaah yidhi kuwa reer baadiyaha ah waa kuwa ugu badan gaalnimada iyo munaafiqnimada waana kuwa ugu dhow inaysan ogaanin xuduudda iyo sharciga ilaahay ku soo dejiyey rasuulkiisa sala allahu caleyhi wasalam waxay maleeyeen rasuulka sala allahu caleyhi wasalam haddiiba la oofsaday in ay iska tasarufi karaan qaarkood waxay islaamnimadii waa ka ridoobeenba oo waxay is yidhaahdeen mar hadduu nebi moxamed uu ilaahay oofsaday khalaas dimtaani waa baaba'day marka ayagoo shaydaankii raalli gelinaya ayay isla markiiba ay ridoobeen waaba gaaloobeenba kulliyan islaamka ka tageen qayb ka mid a qaybna waxay diideen haddii alla ku idmaya zakada oo waxay yidhahdeen anagu salaaddii waa laa ilaaha ila allah waa aaminsannahay muxamedun rasuulullah salaadana waa tukanaynaa walaakiin zakada maanu ogolin laakiin isla markiiba wuxuu qaatay go'aan adag amiiruulmu'miniin radia allahu tacaala canhu abubakar sidiiq ayunqasu diinu wa ana xay diinta miyaa la nusqaaminaya anoo nool laa wallaahi rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidii uu diintan uga tegey wax ka duwan qofkii la yimaada oo nusqaan kaga dhiga diinta allah waan la dagaalamayaa buu yidhi marka kuwii sakada diiday ee uu la dagaalamayey markiiba asxaabta qaybo ka mida ayaa sida cumar ibnu khataab iyo rag kaleba waxay yidhaahdeen dad laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah odhanaya miyaad laynaysaa abuubakarow haa buu yidhi wallaahi buu yidhi ciqaal ay xadhig ay rasuulka wakhtigiisa saka ku bixin jireen oy sii dhiibi jireen haddii ay diidaan waa la dagaalamaya sidii rasuulka wakhtigiisu ahaa waa inuu arrintu haataa marka abubakar sidiiqa labiyo toban calan ama labiyo toban guuto ayuu durbadiiba isku dubariday marka gutooyinkaas oo dhan oo muslimiinta waxaa madax u ahaa oo madax uga dhigay khaalid binulwaliid waa lala dagaalamay lagana tirtiray wax ridada carabta isla markaasna murtad inaba loo adkaysan mayo low maalintaas aan lala dagaalameen qof kastoo ridooba faraha laga qaadi lahaa laakiin murtadku yacni ma'aalkiis iyo meeshu ku dambaynaya waa in la dilo saa weeyaan walidaalika sidaas sababta ay u ridoobeen waxay ahayd in ay maleeyeen diintaani inay u dhammaatay mar haddii rasuulullahi ilaahay oofsaday saasay u maleeyeen qaybna waxay maleeyeen in xoolihii sakada iyo laga tanaasulayo oan la qaadaynin nebi maxamed baa qaadi jiray annaga maxaan ma garanaysaa nebi maxamedna waa ilaahay waa oofsaday idinku maxaad naga rabtaan sheeko caynkaasi keeneen laga yeeli maayo markaa allah ha ka raali noqdee khaliifkii muslimiinta abuubakar ayaa lahaa aragti dheer oo diineed oo ah natiijada ka dhalatay tarbiyadii uu nebigu sala allahu calayhi wasallam ku bixiyey diyaarinta hoggaan suuban isagoo go'aan sal adag kaga gudbay shubahaadkii ku xidhnaa meel adagna ka istaagay cid kasta oo kala saartay salaadda iyo sakada in qaar ka mid a qabaa'iladii carbeed ay iska diidaan inay bixiyaan sakada ayaa ahayd duminta tiir ka mid a tiirarka uu islaamku ku taagan yahay waana rugni adag sidaa darteedna islaamku uu yahay mid koobaya dhammaan dhinacyada nolosha cibaado iyo siyaasi ahaan intaba sakaduna ay tahay cibaado maamulkeeda iyo ururinteeda uu allah dul saaray xaakimka dowladda islaamiga لما فيما بعد رجع جيش أسامة وأراح قليلا بدأت حركة مواجهة المرتدين دلوقتي السؤال قبل ما نتكلم في حركة مواجهة المرتدين نفسها السؤال kadib markii uu soo laabtay ciidankii usaama oo waxyar nastay waxaa bilowday dhaqdhaqaaqyadii looga hortegayay riddada marka inta aan ka hadlin qaabkii loo wajahay riddada waxaa jirta su-aal miyay noqonaysaa in dadkaasi si xoogaha diinta loogu qasbay maya sababtoo ah kuwan waxay ahaayeen kuwa marka hore islaamka ku qancay kadibna ka ridoobay haddii aan soo dhoweeyo si uu u fahmo qofka xilliga nool kuwaasi waxay ahaayeen jamaaco taabacsan dowladdii islaamka kadibna isku dayey in ay ka hoos baxaan oo ay iyagu noqdaan dowlado gaar u taagan marka yay tahay dowladda aqbalaysa kooxaha gooni isutaagga ah dabcan waa maya ma jirto dowlad aqbalaysa mid waa taas tan labaad waxaay tahay in ay ka baxeen islaamka qaarkood ayaa raacay kuwa sheegtay nebinimo halka kuwo kale ay diideen in ay bixiyaan sakada oo ah xaqa uu allah ku leeyahay maalka khaliifkana uu mas-uul ka yahay in uu dhaqan geliyo cibaadadaasi khaliifka iyo imaamka muslimiinta waxa laga doonaya ayaa ah in uu xifdiyo diinka iyo in uu ku maamulo dunida marka dagaaladii riddada waxa uu ujeedkiisu ahaa laba arrimood in la xifdiyo midnimada dowladda sida in laga hortago qabaa'ilada iyo manaadiqda goonigoosadka ah iyo in la xifdiyo diinka oo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama nooga tagay iyada oo cad si uusan qofku u dhihin kan ayaan samaynayaa kanna waan ka tagayaa sidaa daraaddeedna diinka iyo siyaasadda marka laga hadlayo islaamka waa hal shay oo aan la kala geyn karin الدين والسياسة في الإسلام شيء واحد لا يمكن التفريق بينهما sidaa ayuu abuubakar ku badbaadiyey islaamka iyo dowladdiisa oo uu kaga taqallusay cid kasta oo kala saartay allaha ka raali noqdee maxaa maanta abuubakar kaga baahi badan ummadda xilli islaamka lagu soo koobay cibaadaadka lana tuuray awooddii iyo xukunkii uu lahaa
نذوق المر تسقيه الصيام نذوق المر تسقيه الصيام فإن المر عذب إن سقانا به الإسلام ذا البحر العذاب فعذرا عاذلي إن القوافي ترانيم وألحان عجاب
mahadsanid suhayb warbixinta warkiisane waxaa u dambeysay warkii subax ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga landalus intaan warkan war lamid ahaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh